waxaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo hadalkayga hambalyo ciidanka booliska soomaaliyeed dalka dacalladiisoo dhan meel kastoo ay joogaan sidoo kale hambalyo kuwa booliska dibadda ugu maqan ee waxbarasho iyo shaqo iyo dhammaan ugu maqan waxaan iloobay intaasoo kale oo muhiim tahay booliisku maanta booliiska caalamka meelaha uu ka tirsan yahay oo dhan booliiskeennu waa ku jira haddii ay tahay interpol haddii ay tahay cilaaqaad gaar oon dalal la leenahay dalalka afrikaanka ee ciidamada u soo diray dalka soomaaliya waa mahadsan yihiin ayaguna ciidankooda booliisku ay soo direen iyo tababarada iyo waxbarashada booliiska oo ay dalalkooda ay ku bixiyeen aad iyo aad ayaan ugaga mahad celinaynaa sidoo kale dalalkii la sheegay oo maxaanku raa waddamada waaweyn maraykanka talyaaniga maxaanku raha jarmalka turkiga ee imaaraadka